In ka badan sedex boqol oo dhalinyaro reer Galmudug ah ayaa fursado shaqo ka helay dekedda macmalka ah ee magaalo xeebeedka Hobyo xilli uu socdo diyaargarowgii ugu dambeeyay ee lagu dhisayo dekedda rasmiga ah. Dhalinyaradan ayaa iyaga oo raadinaya fursado ay ku helaan shaqo ka yimid deegaanada kala duwan ee Galmudug, waxaana hadda ay ka shaqo bilaabeen dekedda magaalo xeebeedka Hobyo ee gobolka Mudug. Waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyarada fursadaha shaqo ka helay dekedda Hobyo oo ka waramaya sida ay uga faa'iidaysteen shaqo abuurka ay ka heleen dekeddan.
markii la isku geeyo ilaa saddex boqol oo mataqaanaa muruq maal aan nahay oo xamaaliga hobya oo dekedda ka xamaalato waagi hore baagamudayan raggaan hal haad ma haysan dadkan waa dad xoolo dhaqata dad magaalada joogo oo mataqaanaa busaareedsan weeye waagi hore dekeddan ka hor dadkan waxay haysteen ma jirin dad maskiino waxay ahaayeen oo aan xabad haysan marka hadda shaqo abuur baa helnay marka waxaan leenahay shaqo abuur fiican waa haysannaa inta yartoo noo hartay inay naloo dhammaystiro ilaahayna oo nala garab galo waa rajaynaynaa oo dekedda hobyo aan si fiican intay nagu dhismato aan ka shaqaysan baa ku rajo weyna insha allah meeshaan dekeddii hobyaad weeye waana soo dhoweynaynaa waxa weeye gaar ahaan dowladda galmudug Dhanka kale qaar ka mid ah ganacsatada badeecadaha kala duwan ka soo dejiya dekedda magaalo xeebeedka Hobyo ayaa iyaguna sheegay in dekeddan ay fursado shaqo u noqotay dhalinyaro badan marka la dhisana ay kuwo intaan ka badan ka faa'iidaysan doonaan.
shaqadu si fiican ayay sahakan ugu bilaabatay haddana way socotaa iyadoo aad dareemi kartid shacbiyadda iyo dadka u soo shaqo tegay ee degmadan hubyo u dhashay iyo kuwa tuulooyinkan ugu heeran ka yimid shaqada ay ka heleen iyo sidii ay indhuhu ugu furmeen dadka oo ay nolol maalmoodkooda meesha uga heleen iyo ganacsatada reer galmudug ee sidii dekedaha kale aan ugu xeeran sidii boosaaso kale wax kala soo tegi jir- kala soo degi jiray ama garacdoo kale sida ay u heleen meel ka fudud oo waxooda ay kala degaan badeecadooyinka kala duwan hadda saakay laba doomooda taagan dekedda deke- doontaas way dhammaatay waa kabaniga barwaaqo tan hadda saaka bilaabatana waa hobyowan
magaalo xeebeedka Hobyo waxaa ku taala deked ku meel gaar ah oo ay ka soo degaan badeecadaha inta badan loo iibgeeyo deegaanada kala duwan ee maamul goboleedka Galmudug waxaana markii ugu horeysay fursado badan ka helay dhalinyaro reer Galmudug ah